إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka fiidnimo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta madaafiic ku weeraray beledogle hubiga shabeelle ayaa ku fatahay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ku dhaawacay dad shacab ah askari ka tirsan dowladda federaalk oo ku dhaawacmay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacaad iyo xadgudubyo kale oo loo geystay maxkamadda shareecada islaamka ee magaalada saakow ayaa dil toogasho ah ku fulisay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka dhalinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika qodobada wararka ugu dooran ayay ahaayeen waxaad dhegaysan doontaan iyagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta madaafiic ku weeraray beledogle guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku asqeeyey saldhigga ciidamada maraykanka ee beledogle ee ku yaala shabeellaha hoose madaafiicdan ayaana waxay ku hobteen gudaha saldhigga ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay madaafiicda lagu garaacay xerada beledogle ee ay degan yihiin ciidamada maraykanka wixii faahfaahinaya kasoo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah webiga shabeelle ayaa ku fatahay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waa kan cabdalla mukhtaar oo ka waramaya ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada baled xaabo ee gobolka gedo ku dhaawacay dad shacab ah warkaasi cali aadan ayaa faahfaahinaya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa la wiilo isla dhashay ku dhaawacay degmada beled xaawo ee gobolka gado askarigan ayaa rasaas ooda kaga qaaday dhalinyaro meel ku ciyaaraysay wiilasha dhallinyarada ah ee la rasaaseeyey ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan mid ka mid ah ayay xaaladiisu liidataa waxaana ku dhacay ugu yaraan shan xabo oo qaarkood ay kaga dhaceen keliyaha aabbaha dhalay wiilasha la dhaawacay ayaa warbaahinta u sheegay xaaladda caafimaad ee hadda uu ku sugan yahay midka dhaawaciisu daran yahay niman dhallinyarahoo garoon ku ciyaarahayo ayaa xabadana nool loo adeegsaday wiilkayga shan iyo lix xabadooda ku dhacday labada keliyood waa eber sanbabka waa eber beerka waa eber dhibaato aad culsaana soo gaartay nin kale wuxuu ku addimihiisiib ku waayay dhallinyaraha marka dhibkaasi aad noo soo gaaray in dhallinyarada la gumaado oo la laayo oo weliba ciidamada dowladda sheeganaya ay laayaan sidaas ayaa yaan u aragnaa annagu oo weliba nacayb meesha ku jiro sidaasaan u aragnaa cadaalad haddii la waayo haddii nin walba wuxuu doon inuu sameeyo yaa dhacayso mar haddii cadaalad la waayo oo alla kacabsi la waayo qof waliba wuxuu doon inuu sameeyo ninkii ciyaalkiisa dadkiisa la laayo hortiisa lagu laayo sir doona laga yeelay wixiaasna la gudban oo samayn karo muu samaynaya wiilkayga xaalkiisa aad buu u dhibban yahay ilaahayna waxaan ka rajaynaya inuu ilahay caafimaadiyo laakiin hadda aad buu dhibban yahay dareenkayga lama koobi karo aad buu dareenkayga u culusi wax la soo meesha lagu koobi karo maaha aad buu dareenkayga u culusi aad iyo aad marka qaarkood anaa iska ilmaynayo aad iyo aad aad buu dhibkii taabanaya hadda xoogaa oo xumi inuu miyirkiisa wax yar soo in yar in yar usoo noqonayaad moodaysaa waana dhibban yaho nin aad u dhibban oo shan xabood ku dhacdo waa malayn karaysaa oo sanbabadiisa beerkiisu jaran yihiin aad iyo aad baan u tiiraanyesanay marka dhallinyada qaarkoodna addiimahoodu bay ku waayeen qaaliga ahaa sidoo kale mid ka mid ah ehelada wiilasha la dhaawacay ayaa isna saxaafadda la hadlay isagoo sheegay ilaa iyo hadda inaysan helin wax cadaalad ah dhib baa nagu dhacay dhibkii nagu dhacayna waxaad moodaa siduu noo gaaray iyo meeshuu naga soo gaarayba inaysan hadda dadku dhibka gaaray aysan helin daryeelkii loogu talagalay oo dhankii dadkii geystay xaggooda ahaa oo maamulka ahaa marka cabashada iyo baaqa aan dirayna waxay tahay marwan dadkaan dadkii dhibka u geystay dad dowladda ka tirsan bay ahaayeen dadkaas dowladda ka tirsan ilaa haddeer kama hayno wax dabagal ah marka baaqaan dirayna waxay tahay dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan cadaalad darre tirsanaya waxaan dhihi karaa xibnihiisa gudaha damage badan baa gaareen hadday keliyaha tahay hadday beerka tahay hadday sababka tahayba marka waa garan kartaa qof marka xibnihiisii muhimka ahaa ay dhaawac gaareen oo xabado ka baxeen oo ay qaar la tageen waad ogaan waad waad fahmi kartaa dhibka uu qabo marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay noo caafiyo noo booga dhayo laakiin waxaan tirsanaynaa culays cadaalad darrada ay ugu horrayso dulmi iyo kibir in dadka nagii lagu laayay ilaa haddeerna aanan aanan arag ififaalo cadaaladeed oo muuqdo intaasaan tirsanaynaa daliilka ay u geystaan bulshada ciidamada dowladda federaalka ayaa caadi ka ah meelaha ay dalka ka joogaan iyagoona wax cadaalad ah aanan helin bulshada askari ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacaad iyo xadgudubyo kale oo loo geystay sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarak cumar askaryan ka tirsan dowladda federaalk oo ku dhaawacmay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacaad iyo xadgudubyo kale oo loo geystay mustaf maxamed cabdiraxmaan waa askari ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qaybta lixdanaad ee ciidanka dhulka oo dhaawac soo gaaray lagu dayacay waxa uu ku dhaawacmay qarax ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka diinsoor iyo qansax dheere oo ka tirsan gobolka baay kaasoo lala beegsaday askar isugu jirta etoobiyaan iyo kuwa dowladda federaalka labada indhood ayuu beelay askarigan iyadoo ay sidoo kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan taliye sare oo ka tirsan ciidanka xabashada etoobiya ayuu sheegay inuu ku dhintay qaraxaasi oo isagu ku dhaawacmay isagoo sidoo kale ka warbixiyey dhaawacyo kale oo ka soo gaaray dagaallo ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka qaraxa wali kadhiyay degmooyinka diinsoor iyo gasaxa dheerantan dhahaytu ufuroo kadhi ana howlgalka jara iyo maranna qaraxgaas dhi hataa qaraxgaas wali ka dhamaday taliyaha ciidanka etoobiya meedhanka sarayta kurgeenshiya ka dhamaday kurgeenshiya ka dhamaday oo qarax badan oo dhallinyaree ka dhamaaday oo soomaali iyo amsom biska jaro hayti lamada kun tomiyo toddobadii oo badloo dhaman ahayd habadootan gacantoogka jarta anagoo taliyaha ciidanka hooga hindho garash anoo la jaro dhiidi hamar ayaga ka dhiidi heebta liida afjee jidka maaragna hamar iyo marka hariiriyow oo heebta maraw anoo howlgalka jarnaya dhiida badigaantaga jar tan qaskooka jartoon shabeellada hoose yayaga ka dhiidiyaan waxa uu tilmaamay in la dayacay intaasna aan loogu sameyn handadaad iyo jirdin in loogu daray cabashadiisa oo taalla xafiisyada kala duwan aan waxba laga qaban xafiisyada ciidanka hooga dalka soomaaliyeed ankasaray xafiiska taliyaha ciidanka hooga dalka soomaaliyeed warqada dabashada taal xafiiska taliya ku-geenka ciidanka hooga dalka soomaaliyeed warqada dabashada isnataargaasan taal xafiiska taliya ku-geenka ciidanka dhulka iyo xafiiska taliyaha ciidanka dhulka taal lanwalinku gobodoorna waaye dhanla dhabaatay dhanla dhabaatay yallin dhabaatay saasana liin garaysa dhaawacyo kala duwan ayaa ka muuqda wejigiisa iyo qeybaha kale oo jidhkiisa ka mid ah sida laga dheehan karo muuqaalo laga soo duubay waxa uuna ku biirayaa saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan dowladda federaalk oo dhaawacyo soo gaaray lagu dayacay kuwaas oo dadka qaarkii ay ugu yeeraan maliibaanayaasha lagu liibaanay maxkamadda shareecada islaamka ee magaalada saakow ayaa dil toogasho ah ku fulisay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka warkaasi waxaa ka waramaya maxamed sheekh
gelinkii dambe maalintii shalay oo arbaca aheyd fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay xukun xadurida ah kaasoo lagu fuliyey askar ka tirsan dowladda federaalk oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab fagaaraha xukunka ka dhacay ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey boqolaal qof oo isugu jira rag dumar iyo caruur oo isaga kelimid xaafada ay ka kooban tahay degmada saakow si ay u daawadaan xukunka xaduridaha ah askarta xukunka lagu fuliyey ayaa tiradooda gaaraysay laba askari waxaana lagu kala magacaabi jiray kow maxamed xasan maxamuud loona garan ogyahay xamaali wuxuu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk isagoona tababar militari kusoo qaatay dalka eritreya labo yaasiin cabdulaahi loona yaqaanay cadelof wuxuu ka mid ahaa askarta dowladda federaalk gaar ahaan guutada lix iyo siddeetanaad isagoona ka howlgalayay madaxtooyada villa soomaaliya oo ah halka gabaadka iyo xindaabka u ah madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud isagoona tababar kusoo qaatay saldhigga maraykanka ee belidogle ee gobolka shabeellaha hoose garsoore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka caddeeyey waxaa lagu soo eedeeyey raggan iyo xukunka maxkamadda ka soo baxay intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedaynta loo soo jeediyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay xukuntay kow in ficilka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo maxamed xasan maxamuud iyo yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan dil xaduridda ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday kow aayadda konton iyo koowaad min suurati almaa-ida qaala allahu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لبا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري سدح وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحسانه أو قتل نفسا بغير نفس متفق عليه هذا وحن قدن قلينا فلنتي وبالله توفيق ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar qura labada askari hubiyey tacshirada waxaana isqabsaday jabaqda rasaasta iyo takbiirta dadweynihii soo xaadiray fagaaraha waxa uu jawigu ahaa sida tan si kastaba haatee xukunkan ka dhacay degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa imaanaya iyadoo bilo ka hor xukun xaduridaa uu ka dhacay degmada kamasuuma ee wilaayada jubbada hoose wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan waxaa ka dhacay xukunno waafaqsan shareecada islaamka wadamada reer galbeedka ugu horeeya maraykanka oo ah dowladda bandiirada u sida xukuumadaha ka dhisan caalamka islaamka ayaa horey u sheegtay in garsoorka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uusan musuq maasuq ku jirin waxayna si weyn u dhaliileen maxkamadaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyagoona ku cambaariyey inay wax isdabamaryaan taas beddelkeedana bulshada soomaaliyeed ay usoo xukun tagaan wilaayaadka islaamiga ah warkan waxaad kala socotaan alfurqaan ugu dambeyntii dhalinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika maxamed muudi ayaa faahfaahinaya inta la xaqiijiyey laba biil oo dhalinyaro soomaali ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loogu kala dilay dalka koonfur afrika burcad koonfur afrikaan ah ayaa magaalooyinka britoria iyo kibtown oo ka mid ah ah saddexda caasimadood ee uu dalkaasi leeyahay waxa ay ku dileen laba biil oo dhalinyaro ah cabdifataax cananuug ayaa lagu magacaabaa mid ka mid ah labadani dhalinyaro ee lagu dilay waxaana xalay uu dilkaasi ka dhacay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada britoria ee lagu magacaabo britoria west wiilka labaad ee la dilay ayaa isna lagu magacaabaa cabdiraxmaan nuur waxaa burcadu ay ku dhex dishay goobtiisa ganacsi oo ku taala tuulo hoos tagta magaalada cape town ee waddanka koonfur afrika dalka koonfur afrika waxaa joogto ka ah dilalka ay burcadda dalkaasi u dhalatay u geystaan ganacsatada iyo dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku nool muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalkani ku soo badanayay dilalka iyo dhaca loo geysanayo soomaalida ku nool gudaha dalkaasi warkii alfurqaanna dhegeystayaal waanageyntaa